wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa galmudug shariif cabdinuur bare iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha doctor saleebaan maxamed saalax ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug tababar socon doona muddo shan maalina uga furay qaar kamid a shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa duul goboleedka galmudug tababarka ayaa qayb ka ah mashruucyo diradda lagu saarayo in looga hortago cunto yaraanta iyo sidoo kale in la xoojiyo adkeysiga nidaamka sugnaanta cuntada ee soomaaliya waxa uuna barnaamijkan qayb ka yahay dadaalada gobolka geeska afrika oo dhan looga jawaabaya caqabadaha daran ee la xiriira isbeddelka cimilada colaadaha iyo unuglaanta nidaamka wax soo saarka doctor cabdikariin maxamed xirsi xiriiriyaha mashruuca f s r b ayaa ugu horeyn ka warbixiyay tababarka marka mashruucu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ayuu mashruucu u qaybsan yahay waa fifty fifty percent waaye dabcan waxyaabaha mashruucan uu koofargareyn doono waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah maaragtay i sheegeen xagga capacity building ama institution building oo ah heer wasaaradihii heer wasaaradeed iyo heer bulsho intaba village level district level aan maaragtay i sheegeen regional level intaba runtii tababarkan waa tababarkii ugu horeeyey oo aanu qaadan doono kuna saabsan dabcan xanaanada xoolaha qaybta weliba cudurada iskaga kala goosh dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa duul goboleedka galmudug shariif cabdinuur bare ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay daryeelka xoolaha tababarkan waa wixii hore usoo barateen oo qayb in kamid a brofesooradan ay macalimiintiin ay soo haayeen meelo kalena aad ka soo barateen cilmigaas cilmigiina maanta kor u sii qaadaan wax badan aad fahantaan adinka laftirkiina khibraddii iyo aqoontii intaad deegaanka ka shaqaynayseen aan filliga joogteen aad kala kulanteen xoolaha iyo dadka xoolaqatada laftirkooda inaad adinka laftirkiina soo bandhigi doontaan aan rajaynaa sidoo kale tababarkan faa'iidada uu leeyahay waxay tahay dadku cilmiga markii la barto qofka ku shaqeeya iyo qofka aan ku shaqaynin farqiga udhexey waa dareemi kartaan in cilmigii shala aad baratay dad ka aqoon sareeya inay ku yimaadaan mar labaad kugu celiyaan faa'iidada ay leedahay waa garan kartaan tobabarkan oo socon doona muddo shan maalin ah ayaa waxaa ka qayb qaadanaya qaybaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa duul goboleedka galmudug waxaana looga gol leeyahay in kor loogu qaado daryeelka xoolaha iyo sidoo kale unuglaanshaha cunta yarida soomaaliya ka jirta